بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب الحج حج كتاب كيسي هذا محله xajku sida aynu wada ogsoonnahay waa rukni ka mida arkaanta islaamka waana rukniga u dambeeya ee waxa weeye arkaanta diinta islaamka waa rukniga ugu dambeeya ee shanaadu marka laga yimaado shahaadateynka iyo salaada iyo zakada iyo soomta iyo xajka waana runtii waxyaabaha diinta lagaga ogaaday si fudud waa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan waa maa culima min addiini bidaruura oo wax si sahlan cid kastaaba marka ay u fahmayso oo lagu ogaaday oo daruur ahaan lagu garanayo waana shay cidda dafirta waajib noqodkiisa haddaanu ahayn qof dee dhowaan soo muslimay ama nashaa bibaadiyatin baciidatin can alculamaa xukima bikufri gaal noqodkiisa uu gaaloobay ayaa la xukumay waana arkaanta iska saaran badani iyo maali labadaba cibaadaadka waa ashyaada ka kooban badani jidhkana waa laga gudanayaa sida jihaadka oo kale maalina waa gelaya oo maalna waa u baahan yahay haaliban sidaa wey wa sharaa'idu wujuubi alxaji xajka shuruudaha uu ku waajibayaa sabcatu ashyaa waa toddoba shay toddoba shay marka la helo ayuu xajku waajibaya alislaam walbuluuq walcaqlu walxuriya intaasi in badan bay ina soo martay tafsiir inoogama baahna yacni qofku inuu muslim yahay oo qaangaari yahay oo miyir qabo oo xor yahay tafsiir inoogama baahno wa wujuudu zaad sahayna waa inuu helayaa iyo waraaxilati daabad uu fuulo haddii meesha safar uu ku sugan yahay oo daabad ay u baahan tahay amaba dee safarbayuu ku sugnaanina shaksigu mashaqo marka aanu ka soconaynin ay ku sugan tahay oo uu daabad mar kastaba u baahanayo daabad waa inuu ubaa waa inuu helaya wa wujuudu zaad sahay waa inuu helayaa iyo waraaxilati daabad wa takhliyatu dariiq waddaduna waa inay khaalita yacni waddadu waa inay ka maran tahay min almu'diyaat waxyaabaha wax dhibaya waa inay ka maran tahay oo waddadii dee waa inaanay ahayn meel dhib waxa weeye curfiga dhaafsiisan oo mashaqo muctaad aan ahayn oo waxa weeyaan kheyr alcaadiya meesha waa inaanay oolin oo waa inaanay noqonin waxa weeye waxaa ka horeeya inaynu xajka qabanno inaynu jihaadno oo kale sidaas oo kale waa inaanay noqon haddii jihaad dee gaalo sideeda ay balaada muslimiinta usoo gasho waa lagama maarmaan in lala jihaada oo dagaal lala galo oo lagaga saaro oo la xoreeyo beledka muslimiinta laakiin xajkii waajibkiisii kuma istaagayo jihaadka oo in la yidhaahdo ilowba ilow waxa weeye dagaal oo aynu galla mooyo si kale lagu gaari maayo ha la dagaal galo yacanii wasiiladii asalka ahayd taasi maaha ee waa in la yidhaahdo war beledkan muslimiinta sideeda ha loo xoreeyo ha la baneeyo xaji iyo keyrkiiba waa inuu aamin u noqdaa beledka muslimiinta marka sidaa daraaddeed haddii waddadii belaaya taallo jihaadkii waajibi maayo ee beladan sidii loo leexin lahaa waa shay kale wey beladan sidii meesha looga baydhin lahaa waa shay kale wa imkaanu lmasiir socodna waa inuu suuragal yahay wa imkaanu sayr bimacnaa wa imkaanu lmasiir socod waa inuu ka suura geliya oo meeshii waa inay hadho wakti sida caadada ah lagu gaadho carafa waa inay ka harhsanta waayo alxaju carafa rukniga ugu weyna asaasigaahi waa carafa marka carafo waktiga la istaagayo si caado ah oo sida muctaadkee la yaqaano marka la eego wakti lagu gaadhi karaa waa inuu harhsan yahay oo tusaale ahaan iyadoo berito carafo ah maanta haddaad lacag hesho markii hore qaniba maad ahayn laakiin maanta aad lacag aada u fara badan heshay oo lagu saxeexo lagu yihi saacaddaa laga bilaabo lacagtaa adayska leh marka waa lacag aad ka xajiye xajiyi karayso haddaad ka xajiyeyso marka ay sidaa tahay haddii wakti lagu gaadho carafa waa berriya laga gaadhsiin karo oo fiisayaashii iyo wixii la mid ahaa lagu diyaarsan karo ee lagu sadcaali lahaa iyo diyaaraddii ku qaadi lahayd iyo tusaale ahaan la helayo dee xajkii waajib buu kugu noqonaya xajkii waajib buu kugu noqonaya oo markiiba waa inaad halkan tagtahay oo warqaddii soo saxeexatahay oo intan kale soo goosatahay oo diyaaradda fuushaa berrito ama caawaba laakiin haddaanay suuragal ahayn oo la yidhaahdo mashaqo iyo dhib in lagala kulmo oo caawa ha la sadcaalo oo magaalo heblaaya ha la qabto oo in badan ha la soo jeedo oo maantaba ha la socdo oo dee mashaqo iyo adayg fowq alcaada ah ay u baahanayso sidii xitaa hawshaa loo diyaarin lahaa berriba xitaa aad ka gaadhaysidee waajibkugu maaha adigu sidaada haddaad ugu tabarrucayso aday kuu taalla oo aad ku tegayso xaramka sidaa laakiin waajibkugu maaha waajibkugu maaha ee markanaad haysato shuruuddaa aynu soo tilmaanay oo dhan waa inuu harhsan yahay wakti socod ku suuro galo sida caadiga ah oo lagu gaadhaa oo hadday xitaa lugayn u baahan tahay oo lagu yidhaahdo caawa iyo berriba haddaanad mar fadhiisan ayuunbaad gaadhaysaa maxaa ciqaabka intaa le kugu wata berri iyo maanta iyo mar ha fadhiisanin ciqaabka intaa leeg baahi looma qabo waa inaad sida caadiga ah sifa caadiya ku tegi karaysa waayo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha marka intuu inoo tilmaamay inta wa imkaanu lmasiir socodna waa inuu suuragel yahay weliba socodka dadka caadiga ah baa lagu xisaabtamaya ee qofka odhanaya anigu siyaabo kale aan ahay arrinkiisu inama quseeyo odhanaya anigu lugna mar baan halkan dhigayaa tallaaba weynaha lugna halkanaan dhigayaa lugta kalena wadda badda qarkeedaan dhigaya ta kalena baddaan ka tallaabinaya si ahlulcilmiga in badan ay u miaaliyaan kaasoo kale marka arrintiisu arrin markaa waajibkan ku xidhiidhsanaysa maa ee waa in sifo caadiya lagu gaadhaya markaasaa waajibkii markaa uu imanayaa meesha wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu khamsatun waa shan had iyo jeer jumhuuru ahlilcilmi ama culimada badankeedu afar ka mid ah ayay isla ogol yihiin laakiin culimada qeyb ka mid ah oo shaaficiyada iyo ay ka mid yihiin ayaa iyagu shan ka dhiga qaarkoodna labay ka dhigaan sida xanafiyada oo kale oo carafa iyo dawaaf ulifaada wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisi khamsatun waa shan alixraam maca niya alixraam xidhasho maca niyati niyana ay la jirto bimacnaa niyat dukhuul waa in lala yimaado oo niyat dukhuul qaarkood baa kelimaddu waa isdaba marsan tahay oo waxay noqonaysaa anniya maca alixraam lakiin si kastoo loo yidhaahdaba isku ujeedo qurun bay ku dhacaysa anniya waa in niyo lala yimaado maca alixraami marka la xidhanayo macnaa niyat dukhuul waa in lala yimaada looga jeeda niyadii lagu gelayey waa in lala yimaado waayo shaygu waa cibaado wa inamaa likulli imri'in ma nawa inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in ma nawa maadaamay sidaa tahay ixraamku waa niyoodkan la niyoonayo xaj ama cumro ee qofkii ixraam uu niyoonayo ama labadooda wada jiraba uu niyoonayo tan noocaas yaabaa ixraam noqonaysa marka niyadii uu ku gelayey waxa weeye xaj ama cumro ama labadoodoo wada jira waa in la helaa oo niyadaa waa in la helaa oo niyat dukuul waa inay meesha taalla alixraam gelitaan xajkii ama cumradii uu galo maca niya iyadoo lala qabo niyo macnaha waa inuu xidho iyadoo niyo lala qabo oo xidhashadaasi waa rukni aada niyoonayso waxaana laga xidhanaya waa qalbiga dhawaaqani sunne ayuu iska noqone qalbigaa laga xidhanaya marka niyadaas waa rukni waa rukni asaasiya oo lagama maarmaan walwuquufu bicarafa carafo waa in la istaago iyo walwuquufu istaaga bicarafa carafo la istaago marka rukniga hore xidhashada lafteeduna waa rukni sidaynu arki doonno ee haddaba aynu aragno meesha laga xidhanayaana oo miiqaadyada ah in laga xidhaana waa waajib yani waa waajib waa iyadoo lagu yidhaahdo oo kale bay ka dhigan tahay salaadu waa rukni masaajidka in lagu tukadaana waa waajib tusaale ahaan saas oo kale ay udhigan tahay marka ixraamku waa rukni la xidhanayo niyatu dukuulka lala imanayaa waa rukni meesha laga xidhanayaana waa shay waajib ah oo halkaa in laga xidhaa waa waajib walwuquufu bicarafa carafo in la istaago iyaduna waa rukni bal nebigu sala allahu alayh wasalam rukniga weyn ayuu ku tilmaamay oo alxaju carafa xajku waa carafo yani xajka weynankiisu waa carafo wey marka runtii waa rukni aada iyo aada u muhiim ah waana rukni wakti go-an oo kooban leh arkaanta kaleba qaarkood wakti go-an hala ahaadeen sida exraamka oo kale oo dee bilaha xajka uun ayaa marka xaj uu yahay la xidhaa cumradana sanadkao dhan waa la xidhaa laakiin wuquufu bicarafa waa wakti kooban oo si yar kugu dhaafaya sidaa wadeed buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam alxaju carafa xajku waa carafa oo arkaanta kale inun baa la istidraakaa dib laga soo gaadhaa lakin iyada lama soo gaadhayo haddii waktigeedu ku dhaafo waa dhamaata wadawaafu bilbeyt beytka waa in la dawaafo oo dawaafka rukniga ah ee dawaafu lifaada la yidhaahdo lala yimaado iyana waa rukni wasacyu bayna asafa walmarwa safa iyo marwa labadaa kurood dhexdooda in la sacyiyo iyaduna waxa weeye rukni wey walxalqu tima xiirasho ama dee awi taqsiir ama gaabsasho oo haddii uu rag yahayna inuu xiirtaana waa u bannaan tahay inuu gaabsadaana waa u bannaan tahay hadday dumar yihiinna gaabin oo qura ayaa u bannaan marka isaga ruknigan waxay leeyihiin timaxiirkaasina waa rukni lakin ahlulcilmiga in badani kama dhigaan iyagu waxay leeyihiin maadaamo haddii la xiiro dhiig ka imanayo oo walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxila oo waxa weeyaan dhiig ka imanaya timi iyo haddii la xiiro iyo waxyaaba noocaasi oo la nahiyey inaan la xiirin waxa weeye waa ashyaada qaarkood oo marka ay ka dhigaan taxallul awalka oo kale ay leeyihiin ay uu kusoo xasilayo masalan isaga iyo mid kaloo la jiraba uu kusoo xasilayo arrimaha noocaasiya marka laga eego waa rukni maqaamkii iyo dariiqadii markaa rukunka ayuu taagan yahay sidaasi bay udhigayaan marka cinda almadhab agtooda waa rukni wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteedina arbacatun wa afar alixraam ixraam waa xidhashadii oo niyatu duhuulkii weeyi iyo wadawaaf waa dawaafu lcumra dawaaf loo yaqaano oo waxa weeye rukni ah iyo wasacyu bayna asafa walmarwa iyo walxalqu xiiris aw itaqsiir fi axad alqowleyn labada qowl mid ahaan marka la eego marka labada qowl mid ahaanta uu tilmaamaya tii horeba labada qowl waa ku jirtay xagga xajka ee macnaheedu ma aha cumrada oo qura ayay madhabka shaaficiyadu isku hayaan xajku waxaan leeyahay xalqigu ma rukni baa mise ma aha cumrada oo qura iskuma hayaan labadaba way isku hayaan oo xajkaba khilaafku waa ku jiraayoo fi axad alqawleyn isagaba kumudarine halkan unbuu ku daray marka fi axad alqawleyn labada qowl mid ahaan lakin waa qowlka adharka ah cinda almadhab madhabka agtiisa axad lqawleynka u halkan ku tilmaamaya waa qowlka adharka awey waa qowlka xooga badan leh ee waxa weeye raajixa awey cinda almadhab wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisa oo kayru larkaani arkaantii aan ka ahayn halaasatu ashyaa waa saddex shay markuu arkaantii inoo tilmaamay xajka iyo cumrada ayaa haddana wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo oo arkaantii cumradana waxay noqotay arkaantii xajka oo aan wuquufu bicarafa ku jirin marka uu labadaa inoo soo tilmaamay buu haddana wuxuu rabaa derajada labaad oo waajibaad la yidhaahdo oo arkaan iyo waajibaad bay kala yihiin waynuna arki doonaa farqiga udhexeeya haddaynu tilmaanana waxa weeye dee arkaanta la-aanteed xajku ansixi maayo sidaynu cibaadaadka kaleba kusoo aragnay laakiin waajibaadka la-aantood ama qaar ahaan haddii laga tago waxa weeye wuu ansaxayaa ee bedel buu yeelanaya wax kalaa lagu bedelaya oo dhiigiyo wax noocaasi ayaa ka laazimaya sunnada haddii laga tagana xajku waa ansaxayaa wax bedel iyo wax kaloo lagugu yeelanayaana ma jirto marka wuxuu yidhi waa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisa oo kayrul arkaani aan arkaanta ka ahayn halaasatu ashyaa wey waa saddex shay wey alixraam min almiiqaat miiqaatka in laga xidho miiqaatka in laga xidho waxa weeye waa shay waajib ah rukni se ma haddaad meel ka sokeeyo ka xidhato iyo haddaad meel ka shisheeyo ka xidhato dirkaba xajku waa kuu ansixi laakiin waajib baad ka tagtay haddii aada meel ka shisheeya oo xagga maka ka xiga aada ka xidhato marka kalena haddaan ixtiyaad kale kalifin iyo dadaal kaloo aada is leedahay armay ku seegtaa waa wax markaa bidco geli karaa meel markaa miiqaadkii nebigu uu jideeyey ka sokaysa inaad ku xidhato waa tayd halkaan aan kasii xidhanayo ee makaankaa nebigu u xadiday sala allahu alayh wasalam ayaa waajib ah shaksigu inaanu ka gudbin isagoo muxrim ah isagoo muxrima mooyaane si kale inaanu kaga gudbin taasi baa waajib ah marka kow miiqaadka miiqaadyada in laga xidho beled kastaa miiqaadyuu leeyahay sida xadiiska nebiga sala allahu alay waslam saxiixeynkaba ku sugan ahlulmadiina waa dalxulayfa meesha loo yaqaano wa biabaari caliyin hadda markaa la yidhaahdo halkaasi oo meesha markaa masalan halkaasi imika u wareegtay biabaari caliyin halkaasi baa markaa laga xidhanaya oo halkaasuu miiqaadka u wareego ay noqonaysa oo waa dalxulayfa waana ka ugu fog marka maka loo eego miiqaadyada ka ugu fog wey waayo afar boqol iyo dhowr iyo soddon kilograam waxaa leeyahay kilomitr ayay u jirtaa ilaa afar boqol iyo waxa weeye dhowr iyo soddon waxa weeye waxaa kusoo xigtaa oo nebigu sala allahu alay slam waliahli shaam aljuxfa nimanka ahlu shaam loo yaqaanana meesha juxfa la yahdo iyagana iminka meel raabiq la yidhaahdo meesha raabiq la yihahdo ee macruufka ah ayaa laga xidhaa ilaa laba boqol iyo siyaada iyaduna wey ilaa laba boqol iyo afar meelaha kilomitr bay u jirta maka marka laba boqol iyo siyaade qarnu lmanaasil ayaa ahlu najdina nebigu sala allahu alayh wasalam uu calaamadiyo halkaas iyagana uu yahay miiqaadkooda iyagana halkaas uu xadiday iyagana waadi sayl ba hadda la yidhaahdaa marka ilaa dhowr iyo sagaashan ayay u jirtaa iyada iyo lamlamba meeshan yaman iyo innaga iyo soomaalida iyo dhulka ahlulyaman waman ataa calayhina min geyri ahlihina halka ay ka xidhanayaan beledyadoo dhanna waa sidaa oo meel kastoo qolo loo jideeyey qolada kusii beeganina halkaasunbay kasoo xidhanaysa mar hadduu xaj iyo cumro ujeedo oo u rabo marka iyo lamlam lafteedu waa sidaasi leeg oo miiqaadkan yaman iyo innaga iyo aynu ka xidhanayno ee iyo lamlam iyana sidaasi leeg weyo dhowr iyo sagaashan bay u jirtaa kilomitr marka kuwaasi iyo masalan miiqaadka kale ee waxa weeye duu xadiiska saxiixeynku afartaasuu sheegayaa laakiin qolada ciraaq iyaga laftoodu miiqaad shanaad ayaa markaa ay leeyihiin oo muxuu ahaa halkii caqiiq u dhaweyd marka waa balada isoo qabo maxay ahaydeen waa meeshii lo odhan jiray daatu cirqin daatu cirqin baan doonaya qolada markaa ciraaqna halkaasi ayay iyaguna markaa kasoo xidhanaya halkaasi ayay markaa kasoo xidhanaya marka waxay noqonaysaa miiqaadyada ah goobaha in laga soo xidhaa inay tahay shay waajib ah oo qofku inuu siyarkaga gudbo aanay ahayn qofku inuu siyarkaga gudbo aanay ahayn marka waajibka koowaad wuxuu inooga dhigay alixraam min almiiqaat miiqaadka oo laga xidho miiqaadkuna qolaba waa miiqaadkeeda qolaba waa miiqaadkeeda miiqaad gaar ah oo meel gaara ka calaamadsan maaha e waa qolaba miiqaadka miiqaadyada aynu sheegnay ka mid ah cidii ay ku beegan yihiin ay jihadeeda ka imanayaan hadduuse miiqaadka dhaafo marka hore isagaan xaj iyo cumro markaa leh uma socdo bi hada safar laakiin safarka kale aan xagga kasoo bixi doono baan usoo niyoonaya waxba dhib maleh sida inagoo kale waktiyada qaarkood halkan ayaa laga baxayaa masalan oo marka halkan laga tago waxaa la tegayaa masalan jidda dabeedna madiina la qabanaya marka horena miiqaadkeenu iyo lamlam buu ahaa oo badda inta hawadeeda diyaaradda lagu sii jiro bay ahayd in la xidho dadkanina wax kale umay bixine xaj iyo cumray u baxeeno waynu ogna laakiin waa xaj iyo cumro markaa waasida leh oo dhexdhexaad leh oo waxay leeyihiin marka hore halkan aanu ka baxaynaa qasdiga iyaga koobaad waa inaanu madiine qabanno madiinaanu qabanayno markaana xaj iyo cumro midhna sii xidhan mayno hortuu safarka iyaga koobaad halkan aanu ka baxayno annagoo og waxaanu dalkaba uga baxnay inay xaj iyo cumro tahay laakiin laba sadcaal ba isku dhex jira marka koobaad waxaanu qabanaynaa madiina dabeedna biduun ixraam bay halkan kaga tegayaan jidday ku degayaan markaasay misna madiine qabanayaan iyagoo dharkoodii caadigaha iska sitaa oo waxa weeyaan raggu dharkii ixraamka loo diiday dee sita waayo mabay xarmanba waxbaba may xidhan madiinay tegayaanoo markay madiine tagaan ee masaajidkii nebiga sala allahu alayh wasalam tagaan ee ay dee madiine iska joogaan ee goobihii la booqan jirayna ay booqdaan hadday tahay qubuuraha masalan waxyaadaan had iyo jeer laba qabri ama laba qubuurood iyo iyo laba masaajid afartaa goobood baa muhim ah oo ay tahay booqashadoodu in la booqdo oo masalan shuhadaa uluxud iyo xabaalahan baqiic waa labadaa goobood xabaaluhu iyo masaajidka nebiga sala allahu alayh wasalam qabrigiisuna isagunba gudageli oo dee masaajidka dhexdiisu weeye iyo marka quba masjid lquba marka labadaa masaajid iyo labadaa qubuurayo markaa shaksigii markuu madiine qabto oo iyadu xajka iyo cumradana wax xidhiidha lama laha ee sideeday madiine uga madax bannaan tahay ayay noqonaysaa intaa kadib intuu madiine kasoo baxo inuu yidhaahdo haddaba haddaan maka qabanayaadoo xaj iyo cumro wixii u ujeeday aan xidhanaya ka noocaasiya la odhan maayo miiqaadkiiu adigii dhaafay oo waxa weeye markaa waajib baad ka tagtay la odhan maayo waayo safarka safar buu dhex geliyey oo sadcaalkan imanka toos uu u sadcaalay markiiba kamau dhigin nin miiqaadkii bilaa ixraam ku jiray maaha ee wuxuu leeyahay war horta intaan xaggaa kasii wareego oo halkaa soo maro kadib baan xaj iyo cumre wixii aan ujeeday soo xidhanaya markaa taasi dhib ma leh alixraamu min almiiqaat miiqaadkii waa inuu ka soo xidho waa waajib iyo wa ramyu ljimaari halaath saddexda kurood waxa weeye in la tuuro oo maalinta tobnoodkana kurta caqaba la tuuro ee xagga markaa maka ugu xigta maalmaha kalena saddexdaba la tuuro oo jamaraadka saddexda ah maalintaana taa caqabuunbaa maalinta koowaadna toddoba dhagax lagu dhufan maalmaha kalena saddexda kurood mid kastaba toddobaa lagu dhufan maalin kasta koob iyo labaatan ayaa la tuuri maalmaha ayaa mutashriiqa marka ama laba ha ku gaabsado ama saddexdaba ha tuure walxalqu ayuu inagu soo celiyey xalqi xalqigana fii axad alqowleyn labada qowl mid ahaan oo qowlka adharka ah ee xoogga badan leh cinda shaaficiya dee rukni buu ahaa marka qowlkani waa qowlkii labaad ee marjuuxa ah ee laga fiicnaa marka inuu inagu soo celiyo ma ahayn mar hadduu markii hore inagu yihi fii axad alqowleyn waa sidaa aynu nidhi khilaafkuna xajkiiyo cumrada labadaba waa ku jira xalqiguma rukni baa mise maaha inuu inagu soo celiyo ma ahayn marka labadaa quruu inooga sheegay waajibaadkii waxaa jira haddaba saddex kale oo waajibaadka ah oo madhabka agtoodana saxiix ah inay waajib yihiin adiladana ku cad inay waajib yihiin oo laga fahmayo oo musanifku raxmat ullaahi calayhi uu geliyey sunnayaasha markaa saddexdaana waynu ku daraynaa labaynu haysanaa saddexdaana inoogu dar saddexdaasi waxa weeye laba mabiid iyo hal dawaaf ka koowaad waa mabiitu bimusdalifa waa mabiidka musdalifa loo hoyanayo hoyaatinka musdalifa iyo walmabiitu bimina iyo hoyaatinka mina loo hoyanayo iyo dawaafu lwadaac dawaafka sagootiga ee ugu dambeeya ee xajka iyo cumrada mid kastoo loo tegay ba lagu soo gabagabaynaya marka laga imanayo xarabka markaa saddexdaana waad ku dari marka waajibaadku waxay noqonayaan shanta ah sunanta uu toddobada ku sheegayna iyagoo toddobada marka horeba ka badan afarta kaluun baynu la soo hadhaynaa saddexdaa waajibaadkaynu ku darsan afarta kaluun baynu u daynaynaa sunanimadka siduu u dhigay wa sunan lxaji sabcun sunanta xajkuna waa toddoba buy alifraad in la keli yeelo wa huwa ifraadkuna taqdiimu lxaji xajka in la horaysiiyo weeyo oo cala alcumrati laga horaysiiyo xajka in la horaysiiyo oo cumrada uu ka horeeyo xajku sidaasi ayaa sunne ah marka had iyo jeer ahlulcilmigu madaahibtu way isku khilaafaan xajka noocee ugu waxa weeye markaa fadli badan qolo waa shaaficiyada oo waxay leeyihin waa ifraadka qolooyin kale waa tamatuca qolooyin waa qiraanka qolooyinna tafsiil bay geliyaan sida shekhulislaam ibnu taymiya oo kale tafsiil bay geliyaan inta badan khilaafkanna waxaa sababaya xajkii nebigu muxuu ahaa waayo riwaayaadku intaba way tilmaameen inuu ahaa dabadeedna laakiin khilaafku markii dambe tarjiixiibaa culimada qeybba ay dhinac rajaxeen oo markaad alfaadda eegto qaar ifraad tilmaamay qaar tamatuc tilmaamay qaar qiraan tilmaamay laakiin maxay uga jeedaan alfaaddan ay tilmaameen ee saxiixa ah ayaa tarjiixoodii laysku qabto marka shaaficiyadoo kale ifraadka xoog badan waxay uleeyihiin waxay ka dhigayaan xajkii nebiguba inuu ifraad ahaa sida saxiixaana nebigu qaarin buu ahaa qolo waxay leeyihin tamatuc oo markaa tamatuc ay rajaxayaan qolo markaa qiraanka qoloba qaaliban khilaafka waxaa keena xajka nebigu xajiyey noocee buu ahaa marka shaaficiyadoo kale haddaad daalacato had iyo jeer kutubtooda markiiba waxay ku odhanayaan maxaa yeelay waa xajkii nebigu xajiyey ifraadka ahaa waxaanad moodaa qawlka shaekhulislaam ibnu taymiya ee masalada dhinacyada badan ka eegay ee qolaba si ku jamciyey ee qowl aqwaasha isu keenay iyo adilada dirkaba qowlkaasi inuugu fiicay waayo isagu wuxuu leeyahay ifraadku wuxuu fadli badan yahay marka mid kastaaba safar gaara yahay xajka safar gaara aada ku qabato cumradana safar gaara laba safar oo kala jaaba jaada marka mashaqadaa ka soo xasilaysa inama ajruka calaa qadri nasabik si nabigu caaisha u lahaay oo kale waxa weeye ajarkaagu wuxuu ku sugan yahay qadarka markaa daalka iyo dhibaatada markaa salaatuleilka iyo xabaha kaa soo gaadhaysa waxa weeye iyo cibaadaadka kaleba waxay noqonaysaa marka haddii laba safar loogu soo kala baxana ifraadkaa fadli badan buu leeyay haddii hadyi lasoo kaxeeyo oo hadyi la wadana qiraankaa fadli badan waana sidii nebigu uu sameeyey sala allahu alayh wasalam oo qaarin wuxuu u noqday hadyi buu waday haddaan hadyi la wadinna tamatucaa fadli badan bal ahlulcilmiga qayb ka mid a waajibiyeyba oo yidhi waaba waajib lamaba dhaafi karo labada kale midna lama geli karo marka isagu tafsiil noocaasuu gelinaya qawlkiisaasina aad buu wajihu yahay oo u fiican yahay marka shaaficiyada iyagoo agtooda ifraadka waxay ka dhigeen sunne laakiin ahlulcilmiga qolada ku khilaafsani sunne kama dhigeen waana innagaa tilmaamaynaa oo allahuma ilaa qowlka shaikhulislaam ibnu taymiya oo kale in la yidhaahdo war midba oo adiladaa kale looga daliil doono mooyaane iyada lafteeduna mawdica khaaska ah in loo daliishadaa waxa weeyaan ishkaalkeedu macruuf iyo la ogyahay mooyaane waxa weeyaan qowlkoodani sidan ay u idlaaqayaan wajiih maaha waxaa ugu fiican in waxa weeye tamatuca xaggiisa ayaa ugu fiican haddii markaa hadyi uu wadana waa qiraan haddii aanu wadinna waa tamatuca wat waayahay taqdiimu alxaji cala alcumra watalbiyatu labaygta labaygta la odhanayo iyadana waa sunne wa dawaafu lquduum dawaafu lquduumka dawaafka ugu horeeya ee markaa lala imanaya marka beytka la tago bishardi waa hadduu xaj yahay wy xaj marka uu yahay ayuu yeelanayaa weliba xajkii ifraadka ahaa ama qiraanka ayuu yeelanayaa dawaafu lquduumka haddii kale dawaafu lquduum ma jiro hadduu tamatuc yahay ama ay cumro tahay maxaa yeelay dawaafka ugu horeeya cumrada dawaafulquduum lama yidhahdee dawaafulcumra la yhahdaa waana rukni dawaafkani se isagu waa sunne oo kani waa sunne walmabitu bimusdalifa musdalifa u hoyaatinkeeda wa inagii nidhi waa waajib habeenka tobnoodka in musdalifa loo hoydo iyadana waa waa sunne buu yihi lakin waa waajib cala araajix wa ragcat adawaaf labada ragcadood ee dawaafka marka la dawaafo dabadeed lala imanayo iyaduna waa sunne waa saa u dhigay walmabitu bimina mina hoyaatinka loo hoyanayo ee maalmaha habeenada ayaamu tashriiqa loo hoyanayaa iyana waxay noqonaysaa sunne ayuu yidhi laakin waa waajib cala saxiix waa waajib wadawaaf lwadaac dawaaf lwadaac dawaaf lwadaacina waa sunne buu yidhi dawaafka sagootigu laakiin sida saxiixa ah isaguna waa waajib gabadhaa xaaidada ahun buu ka dhacayaa mooyaane waxa weeyaan waa waajib waa waajib wey marka xaaidadii mar haddii la waa laga fudaydiyey tii nifaaskuna waa la mid oo ay isku dariiq bay maraan wayatajaradu waa uu waa uu ka dhartirtaa arajulu ninkuu cinda alixraami min almakhiidi hugii toltollaa waa uu iska dhartiraad oo uu iska bixiyaa wayatajaradu waa uu iska dhartiraa uu iska bixiyaa arajulu ninkuu cinda alixraam min almakhiid hugii toltollaa huga toltolan loogama jeedo hu hu meel ka karkaran ee waxaa looga jeedaa hugii sida jidhka u samaysnaa kaasuu iska dhartiraya iska bixinaya hadduu doono yutolla yuutolaaninba eh haddii waxa weeye jararac la isugu dhejiyo iyo wax lamid ah ama biiman laysugu xidho iyadana waa lamid oo ma banaana ugaa sida jidhka loo sameeyey baa la diidaya khamsaantii iyo waxyaabii lamidka ah marka hugaasi lama ogola ee wayalbasu wuxuu xidhanayaa izaaran hoosgunti iyo waridaan iyo dulkahuwad iyo go abyadayn cadcad wuxuu hoosta ka guntado iyo wuxuu dusha ka huwado oo cadcad laba go-on buu yacni xidhan meelo ay ka karkaran yihiin maryuu hadday jiraanna dhib ma laha ee waxaa la diidayaa hugii u samaysnaa sida jidhka shaararkii iyo saraawiishii iyo waxyaabihii lamidka macawsi iyo qababkaa jidhka loogu talagalay lama ogola haddaanay wax kala furan shaygu ahay fasln wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala lmuxrimi kii xajka xidhnaa ama cumrada casharatu ashyaa toban shay baa ka xaaraama lubsulmakhayd huga toltolan xidhashadiisa ka toltolanna wa inagaa sheegnay waa hugaa sida jidhka u samaysa iyo wa taqdiyatu ra'si madaxii in la qariyo oo min arajuli ninka xaggiisi ka ahaatay ninkii huga toltolan inuu xidho madaxana qariyaa muxaram bay ka tahay waa min arajul wey ninka xaggiisa iyo walwejhi wejigii in la qariyo min almara gabadha xaggeeda gabadhayna niqaabkii baan loo ogolay iyo gacmo gashigii galofyadii ayaan loo ogolay ninkana waxaan loo ogolayn hugaa sida jidhka u samaysan iyo madaxa inuu qariyo wa tarjiilu shacr timaha in la feedhana looma ogola buyi laakiin qowl saxiixa maaha marka sidaa loo idlaaqo timaha waa la feedhi karaa laakiin waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa marka uu shaksigu filayo inay timuhu markaa dee ka daadanayaan uu og yahay ama daniga qaalibkaahi yahay in waxa weeye ay ka daadanayaan adigu saxiixu waxa weeye fidhashadaasi inaanay mamnuuc ahayn laakiin ay fiican tahay un hadduu og yahay timuhu inuu ka hadday ka daadanayaan inuu ka dheeraado wa tarjiilu shacr wa xalquhu timihii inuu xiiraana waxa weeye iyana waa xaaraam iyaduu saxiix wey sideeday saxiix ku tahay timihii in la xiiraa waa xaaraam iyo wa taqliimu ladaafir ciddiyii in la gooyaana oo la jaraana waa xaaraam ahlulcilmiga in badan baana ijmaac kusoo naqliyey aduu khilaaf yar baa ku jira laakiin saxiixu waa sidaa ay tilmaamayaan oo ah ciddiyaa inaan la jari karin wadiibu udug udugii in laysmariyaana waa xaaraam wey qofku markaa uu maydhe ixraamka xidhanayo ka hor wixii uu ismarinayo hadduu iscadirinayo waa loo ogolyahay intaanu ku dhawaaqine xidhan hadduu se xidho oo xaj ama cumro ku dhawaaqo khalaas udugku waa ka mamnuuc wa qatlu shayd ugaadhi in la dilaana waa xaaraam wey ugaadhi in la dilo iyana waa xaaraam ugaadha xayawaankii dee marka hore labaad u kala qaadi ma'kuul iyo kayr lma'kuul mid la cunayo iyo mid aan la cunayn kii aan la cunaynin dilkiisu wax markaa xajka ka qusaynayaa ma jirto oo macnaa dhib ma laha ka halkan lagu tilmaamayana maaha wixii aan laba cunayn hilibkiisa oo xajku wax xidhiidh gaar ah oo uu la yeelanayaa ma jirto waa xayawaankaa noola ah oo meelaha kaleba markuu joogay xukumkiisii unbaad siin marka horeba dee cabath iyo dheeldheel in loo dilo lama ogolayn de sidii un dariiqadii unbaad marin xayawaan meel kale joogo unbaad kala xukun dhig mar haddaanu wax ilibkiisa la cunaya ahayn isagu waa bannaan yahay meelaha kale markuu joogay un kala xukun dhig amaa haddii waxa weeye uu yahay waxaani wax hilibkiisa la cunayo markaa lafteeda waxaad u kala qaadaa berri iyo baxri badda iyo berriga baddu dhibaato ma laha oo badda wixii ku sugan waa bannaan yihiin iyadoo xaja lagu sugan yahay ayay bannaan yihiin dhibaato ma leh tii berrigaa kuusoo hadhay taa berriga lafteeda laba usii kala qaad xayawaan waxshi ah oo macnaha bani aadamka dee ka fogaanaya oo duurgal ah oo duurjoogta waxaan la yahdaa iyo hadduu doono dib haba laga tababaro haba iska insiyoobo oo ha iska soo dhex gala dadka eh mar hadduu asalkiisu waxshi yahay sida deerooyinka iyo wixii lamid a hadday xitaa dadka dhex daaqayaan oo la tababaro asalkoodii hore ka guuri maaya iyo xayawaanul insi oo mid markaa musta'nis oo dadka iska weheshanaya haddii uu yahay xayawaanka duurjoogta ah ee asal ahaan duurjoognimada u leh ka la diidayaa kaa wey ka la diidaya aan la taabanayn waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma sida alla leeyahy waxaa markaa laydinka xaaraam yeelay ugaadhay beriga inta aad daayimaysaan kuwii muxrimiin ah ee markaa ixraam xidhan xaj iyo cumro ku rababa ha noqday marka mamnuuc bay noqonaysa amaa xoolihii dee nicmooleydii iyadaa laguma diidano saacaddaa doontaba hod qalan karaysaa dhib male ee sayidka lagu sheegayaa waa ugaadha beriga tan noocaasiya baa la tilmaamaya taa loo dhawaan maayo wa caqdu nikaax nikaaxii caqdigiisiina loo dhawaan maayo nikaaxna la gunti maayo adiguna gabadh ma mehersan kartid cidna weli ugama noqon kartid oo uma meherin kartid cidna wakiil ugama noqon kartid xitaa guur dalabkii laguma ogola inaad hasaawo gasho oo tidhaahid haddii xajku inoo dhammaado banaan iska warhayno lama yeelayo walwadu galmadiina waa muxaram waana ta ugu daranba dee xajkana fasaadinaysa saynu arki doono marka galmadiina waa mamnuuc wey iyo walmubaasharatu mubaasharadii yani waxyaabihii muqadimaat ljamaca ahaa ama dawaaci ljamac waxyaabihii jamaca u yeedhayey hordhaca ahaa taa taabashadii iyo dhunkashadii waxyaabaha noocaasiya oo bishahwatin kalgacal daraaddii loo taataabanayo oo ujeeddadaasi iyadoo shahwa ay jirto hamadii wax la mid ah tan noocaasiya lama ogola iyaduna waa muxaram waayo alwasaa'il axkaamu lmaqaasi wasaaishu waxay leedahay waxyaabaha ay dariiqa u tahay midda kale kelimadda faman farada fiihina alxaja falaa rafath rafathka jimaaca iyo waxyaabaha muqadimaadkiisa ahba ahlulcilmiga in badani waa ku fasireen maadaamay sidaa tahay in loo dhawaado maaha ashyaadaas oo dhani xaaraan bay noqonaysa wa fii jamiici dalika alfidya inta aynu soo sheegnay oo dhanna fidya ku sugan inta aynu soo sheegnay oo dhanna fidya la bixinaya ilaa caqda nikaax caqdiga nikaaxa mooyaane tobankaa shay nikaaxa la gunto mooyaane inta kale fidya laga bixinaya oo fa inahu nikaaxu laa yancaqidu maba guntamayo haddaabaad isaga iskuba daydo waa kal cadam sidii wax aan jirin buu ka dhigan yahay waxna lagaaga raaci maayo oo dee dembi inaad ku dhacday mooyaane fidye lagaa weydiin maayo nikaaxna kuu xidhmi maayo arrintu waa sideedii hore waad iska tidhi uun waxba kama jiraan walaa yufsiduhu ma fasahaadinayo xajkii tobankaa shay ila alwadcu galmada fi lfarji markaa xubin tarankii iyo duburtuna waa la xukune markaa looga tago markaa bani aadam mooyaane wax kaloo burinayaa ma jiraan walaa yufsiduhu mana burina alwadcu galmo oo fi lfarji farji markaa loo tago ama farjigu xaaraam ha noqdo ama xalaal ha noqdo ku doonaya ha noqdo ka noocaasi ah waa burinaya haddii galmo uu xalaala sameeyo macnaha xalaalba maaha cafwan ee waxaan ujeedaa xalaal ahaan jirtay macnaha xaaskiisii oo kale aan uga jeeda maanta xalaalba maaha ee waxa weeyaan ama xubin taranka galmadu ha ku dhacdo ama dubir ha ku dhacdo meeshai doonaysa ha ku dhacdo mid awal u xalaal ahaan jirtay ha noqoto oo xaaskiisii oo xubin taranka inuu ka isticmaalo waxaq u lahaa ama yay noqon yani waa baaba-aya xajkaas walaa yakruju kagamana baxayo minhu xajkii bilfasaadi fasaad kaga bixi maayo xajkii haba baaba-ee misna fasaad daraaddii kagama baxayo ee xajkiisii waa iska sii wadanayaa buu leeyay waatimu alxaja walcumrata lilah xajki iyo cumrada alla dartii u dhamaystira marka wuxuu weeyaan wuu iska sii wadayaa buu leeyay laakin waa xaj aan fulaynin ee hadhow dib lagala imanayo waman faatahu ciddii uu ka tago alwuquufu bicarafa carafa istaageedu ciddii ay ka tagto taxallala shaksigaasi wuxuu ku xalaaloobayaa bicamali cumra camalka cumro ayuu ku xalaaloobaya wa caleyhi korkiisana waxaa saaran alqadaau walhadyu qadaa iyo hadyi baa saaran inuu soo qalleeyo hadyina markaa uu bixiyo oo uu wax qalo ayaa saaran waman taraka qofkii ka taga ruknan rukni ay ayra wuqu kayra wuquufi bicarafa carafa istaageeda aan ka ahayn oo carafa istaageeda aan ka ahayn qofkii ka taga lam yaxila ka xalaaloobi maayo min ixraamihi ixraamkiisa xataa ya'tiya bihi ilaa uu kala imanayo waman taraka waajiban qofkii waajib ka tagana lazimahu damu dhiig baa ku laazimaya waman taraka sunatan kii sunno ka tagana lam yalzamhu bitarkiha shay kuma laazimayo tegitaankeeda sababkiisa shay un shay ku laazimi maayo shiku raxmat ullaahi calayhi xajku maadaamuu ka koobnaa arkaan iyo waajibaad iyo sunan saddexdiiba si kooban oo misna dhammaystiran ayuu uga jawaabay wuxuu yidhi hadduu rukni ka tago ruknigii labuu u kala qaado carafa iyo kayru carafa nebigu maadaama yu alxaju carafa xajku waa carafa oo macnaa rukniga xajka weynankiisu uu carafo yahay wuxuu yidhi hadduu carafo ka tago iyada xaj ma jiro cumro ha wareejiyo arrintiisa xaj ka dhimaye oo xajkii ma jire mar haddii wuquufkii carafa seegay ha u wareego bicamal lcumra cumro ha u wareego cumradaa joogta iyado sanadka dambena ha soo qalleeyo hadyina waxa weeye ha qalo arrinta noocaasiya ha sameeyo iyada intaa ha sameeya buy haddii uu xajkii sidaa ku seegay ama haddii rukniga seegay uu yahay mid aan carafo ahayn arkaantii kale waxay noqonaysaa iyada inuu la yimaado ruknigaa waa inuu la yimaado inuu la yimaado mooyaane si kale ku ansixi maayo hadday doonto sanada ha ka soo wareegeen waxa weeye si kale ku socon mayso waa inuu la yimaadaa oo hadduu maalan ama sacyigii ka tago ama dawaafkii ka tago iyo kuwa lamidka ah dhowr sano kadibna xitaa markuu ku noqdo wuu la imanaya intaana muxrim buu ahaanay uu xidhnaanay oo haddii xitaa nikaax iyo hawlo uu gala iyo arkaantaasi markay maqan tahay waxba arrintiisa kama jiraya marka waxay noqonaysaa iyada inaanu ixraamkiisii ka xalaaloobeyn ilaa uu kala imanayo ama hadduu waajib ka tago dhiig buu la imanayaa bui dhiiggana waa fasalka inoogu soo xigo oo isaga ka hadli mayno sidiisaynu udaysanayna in waajibka laga tago dhiig ka laazimo uun baad xasuusnaanaysaa dhiiggaa waxaa looga jeedo waxa weeye dib baynu ka arki doonaa ama hadduu sunno ka tago iyada waxba laguma yeelanayo ee xajkiisii ama cumradiisii sidaasay ugu ansaxaysa kollay xajku waxa uu ka mid yahay axkaamtuba iyadoo adeygeeda iyo markay doonto culayskeeda iska leh axkaamta ugu fudud abwaabta fiqiga ugu fudud buu ka mid yahay laakiin inta badan waxaa culays u yeelaa garasho la-aanta oo meeshii maadaamo aanay dee ku hor joogin adayga waxaa keenaya dee waa nin waddan kale looga warramayo oo kale istariidhadoodi iyo waddooyinkeedu iyo qaabkay tahay iyo dee garanuu maayo markaa shayga markaanu ku hor oolin aan si yaroo koobanna lagugu khulaasayn waa laga yaabaa inaad fahmi weydo marka kolley maadaamaynu in fursada haysano waxaynu isku daynaa bal inaynu isku dayno ilaa muddo aan toban daqiiqo ka badnayn inaynu kusoo ururino khulaasadiisa khulaasada xajka iyo cumrada oo weliba aan faahfaahsanayn haddaynu isnaa faahfaahiya waa laga yaabaa dee wakti badan bay qaadanaysa laakiin waxaynu doonaynaa kelmad yar inaynu ku dhaafno marka waxaynu leenahay hadday cumro tahay shayga lala imanaya cumro hadday tahay acmaasheedu waa miiqaadkaa laga soo xidhanayo gebigeeda waa miiqaadkaa laga soo xidhanayo iyo inta kale oo maka aan meelna u dhaafsiisnayn weliba maka kale maaha e masjidulxaraamka iyo intaa ku hareeraysan ka gudbi mayso oo camalkeeduba waxa weeye markaad dee libaaska noocii kuu banaanaa sharciyan aad xidhato hadduu qofku dumar yahayna libaaska oo dhani noocyadii xidhan jirto o dhani waa u bannaan yihin ee sharcigu u oggolaa hadduu nin yahayna dee labadaa go-on buu xidhan oo uu hugii loo diiday uu iska ilaalin markuu xidho ee labayk allahuma bicumra yidhaahdo allah ayoo cumran xidha ee uu sidaa niyoodo camal kaloo uu samaynayaa ma jiro ee markuu baytullahi alxaraam ka yimaado kacbaduu dawaafaya dawaafkaa koobaadna dawaaf ulcumra baa la yahda dawaafkaa koobaadna dawaaf ulcumra baa la yahda kacbaduu dawaafaya kacbaduna marka iminka masaajidkeenu sidan oo kale u dhisan yahay qaabkan oo kale samayskeedu qaabkan oo kale wuu noqonaya macnaa ha ka yaraato oo uma jeedo xajmiga lakin waxaan ujeedaa dhismaha oo angalkaa waqooyi xalee koonfur yaro baryeeyo xiga ayuu ku jirayaa xajarul aswadku dhagaxa madow kaa kalena yamaanigii labaad buu noqonaya labadaasaa yamaaniyeyn la isku yidhaahda kaa xajarul aswadku ku jiro ee angalkaa koonfur yaro baryeeyo xiga angalkan kale ee masalan xigaya koonfur galbeedna waa yamaanigii labaad yamaaniye in labada xaggaa ujeedaa la labada dhinacan waqooyiga ujeeda iminka iga dambaysa ujeedaana waxay noqonayaan shaamiyeenkii waa labadii shaam ujeeday marka dawaafka wuxuu ka bilaabayaa xajarul aswadka isagoo ka istaagaya dhinaca bariga wajacala albayta can yasaarihi wa minan can yamiinih xadiiskii jaabir nebigu wuxuu ka yeelay beytka dhinaciisa bidix markaad imanka waqooyi ujeesato ee waxa weeya aada angalkaa koonihiisa istaagto dee masaajidku wuxuu kaa marayaa bidixda bari qumanna midigtaada xigaysa oo mina ah bari minaa ku beegan marka waxa weeya halkaasuu istaagi sidaasibuu dee dawaafkii usoo bilaabayaa may baytku markastaba kacbadu waxay ka xigtaa maxay dhinaca bidixdu saa uga raa saasay ugu wareegaya marka dhinaca bidixdiisa weeye mar kastaba oo ja dhinaciisa bidixda ayuu saa ula raacaya marka halkuwaa markuu kasoo bilaabo dhinaca waqooyi usoo dhaqaaqo sidaasuu u wareegi saasuu markaa toddoba jeer mar kastoo uu xajarul aswadkii uu ka bilaaba yimaadana waa kow mar labaadkuu soo gaadhana waa laba waa saddex toddobada jeer saasay ku dhamaanaysa markuu toddobadaa la yimaado ee dawaafkii la yimaado labadii ragcadood ee sunno ahaa ayuu lami la iman oo meel kastoo uu masaajidka kaga tukadaana waa ku filan tahay watakiduu min maqaami ibraahima musalla meeshii uu ka awoodo una kaga tukado markuu labadaa la yimaado waxay noqonaysaa inuu markaa u baxo intuu xajarul aswadka sii salaamo mar kale inuu u baxo safa iyo marwa oo iyaguna xaggan koonfurta yani labadoodu saa isu garab yaalla midna xaggan weliba bariga yaro raacsantahay midna dhinaca kale marka waxay noqonaysaa labadaa kurood oo iminka masaajidka uu ku dhex jira wuxuuba inuu labadaa toddobadii sacyo la yimaado safa ka bilaabo marwana ku dhameeyo adkaarta la akrinayo iyo waxyaabaa la odhanayaana waa macruuf de xadiista way ku timi iminka inaynu khulaaso yar ku dhaafnaa baynu doonay markuu sacyigaa dhammeeyo cumradiisi waa dhammaatay timaha ha xiiro ama ha gaabiyo hadduu niya haddii gabarh tahayna gaabinunbaa u banaan marka cumrada gebigeeduba intaasi ku dhammaanaysa waad soo xidhatay dawaaf baad la timi markaad beytkii timi labadii ragcadood sunnaha waa tukatay sacyigii baad la timi timina waad xidhirtay ama waad gaabisay khalaas cumrada gebigeeduba waa intaa goobtaa yare kooban baana ka dhacaysa marka waad xalaalowdee wixii aad maryo xidhanayso iyo wixii aad arrin samaynayso ee awalba kuu banaana waa kuu bannaan yihi markaynu cumradii sidaa ula nimi xajka haddaynu markaa tamatuc u soconnay oo innagii nidhi tamatucu haddaan hadyi la wadin isaga ayaa fadli badan markaynu tamatuc xidhanayno waxaynu samaynaynaa maalinka sideedoodka bisha dilxija markay gaadho intaa kaleo dhan magaaladiinu iska joogi maka iyo meeshii kale aynu rabnaba maalinta ay sideedda gaadho inagoo gurigeenni iyo ama hodheelkii iyo halkaynu deganay inagoo joogna ayaynu misna dib u diyaar garoobaynaa maydhanaynaa oo haddaynu is-udginayno is-udginayna markaasaynu mariya ixraamka dib u xidhanayna mariya ixraamka markaynu dib u xidhanno maanta waa sideed maalintaa sideedoodka waxaynu tegaynaa waa yawmu tarwiya maalinta la yidhaahde mina oo bari quman oo markaa baytullahi alxaraamka ah bari quman markaynu tagno shan salaadood ayaynu halkaa ku tukanaynaa oo salaadaha afarlayda alla gaabinayo laakiin aan la jamcinayne mid kastaba waktigeeda la tukanayo waxaynu ku tukanaynaa salaadii duhur oo laba ah casarkii oo laba ah maqribkii oo saddexdiisii ah isaga waayo lama gaabiyo cishihii oo laba ah subaxii sagaaloodka salaadii subaxa labadeedii shantii salaadood baa ku tukanayna wax camal oo kale aynu qabanaynaa ma jirto ee alle dikrigiisa iyo takbiirta iyo markaa waxa weya taxmiidda iyo labeygta ayaynu wadaynaa acmaasha khayrka ahun baynu wadaynaa markaynu halkaa subaxii sagaaloodka aynu salaaddii subax ku tukano subaxaasi waa yawm alcarafa waynu ka dhaqaaqaynaa mina waxaa ku xigta musdalifa meelaha acmaashu ka dhacayso musdalifa waa dhaafaynaa waa sii maraynaa un waa dhaafayna carafaynu u gudbaynaa oo xuduud lxaramkaba ka baxsan xuduudu xaramka waa dhaafsiisanta ayaynu u gudbayna waana halka nebigu ya alxaju carafa saddexdubana way isku toosan yihin oo waa bari quman marka qibladii halkay noqonaysaa mar labaadka markaynu carafo joogno waa ba waa galbeed quman wey galbeed baynu usoo jeesanay markaynu carafo tagno salaadii duhur oo laba ah iyo casarkii oo laba ah ayaynu jamcinaynaa oo halkaa ku wada tukanayna hal aadaan iyo laba aqiimis leh ayaynu halkaa ku tukanayna gabalkaynu ugu ridayna si aynu u ducaysanayna alla u baryayna ee maalinkaa weyn ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa aynu ugu bambaxayno markaynu gabalka u ridno maqribka ku tukan mayno carafa waynu kasoo dhaqaaqi waxaynu imanaynaa musdalifa musdalifa ayaynu ku jamcinaynaa salaadii maqrib ee carafo inoogu soo gashee aynu iskaga soo dhaqaaqnay iyo salaadii cishe oo laba ragcadooda halkaasi ayaynu markaa ku tukanaynaa waa iska jiifsanayna halkaasina saynu iska seexan waa habeenkii tobnoodka ee dhulkan kalena habeenkii ciidda ah musdalifaynu habeenkaa hoynayna hoyaatikaasina waa waajib oo wakti yaroo kooban oo ka mid a inaad heshaa waa lagama maarmaan oo aada hoyaatin lagu magacaabo wakti yarna ha noqoto markaa subaxii salaadii subaxna halkaasaynu ku tukan markaasaynu kasoo dhaqaaqayna oo mashcarulxaraamka iyo mino iyo xaggan usoo kacayna mino markaynu nimaadno camalka camallada maalintaa inoo yaalla waa yawm alxaji alakbar camallo badan baa inoo yaalla jamrat lcaqaba kurta ugu xigta mina ila saddexdaa goobood isdaba yaalla bay ahayd mina musdalifa iyo carafa minadii ugu xigtay xagga maka kurta ugu xigta xagga maka ee caqaba la yahdo waa maalinta dadkuna sida qaalibkaa isjiiri jiray imankaa si badan ba wax loo fudaydiiye toddoba dhagax baad ku dhufan oo maalinta dhibaatadu dhici jirta inta badan wey markaad toddobadaa ku dhufato maalintaa waxaa ku sugaya hadyigii inaad gawracdo timihii inaad xiirato waxa weeye dawaafkii rukniga ahaa dawaafu lifaada sacyigii acmaasha culayskeedii baa maalintaas u dhacaya intii aad ka awooddo maalintaasaad kala iman inta kalena waktigeedii weli waa muwasaco waad haysataa markaad cara kusii dhufato toddobadaa dhagax dee beytkii alle qabo dawaafkii rukniga ahaa la kaalay sacyigii la kaalay jamaxiirkii iyo gawricuna waxay ka dhacayaan waa mina un mar hadday arrintu sidaa tahay waad ka xalaalowday xajkaagii khalaas xajkii waa kuu dhamaaday marka waxaa qura ee ku hadhay waxa weeye waa dawaaf ulwadaaci dawaafkii sagootiga maryahaaga caadigaha iskaga noqo markaa markaad intaa samayso maryahaaga caadigaha iskaga noqo mina dig saddexda habeenayso o socda habeen kasta badankiisa waa inaad mina uhoyataa maalin kastabana saddexda maalmood ee soo socda markay duhurka gaadho ay qoraxdu wareegto zawaalka gaadho waa inaad toddoba dhagax saddexda kuroodba ku dhufataa ee mina ku yaalla saddexda kurood ee la tuuro midba toddoba ku maalin kasta koob iyo labaatan soo tuur haddaad laba maalmood ku gaabsatona way ku ansixi haddaad saddexdaba ku gaabsatona way ansixi tii aad rabtoba samee tii marka adiga kula fududaata samee koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka ama ku gaabso ama saddex iyo tobankana ku dar dabeedna dawaafulwadaaci unbaa kuu hadhay khalaas adigii xajkii waa kala dhammaateen marka marka la ururiyo ee aynu aada u khulaasayno siyaabo kalea dee adigu meelo badan loosii faahfaahin lahaa lakin faahfaahin kale markaynaan gelin khulaasadu waa intaa xajku waa intaa intaa markaad fahanto hawl kugu keeni mayso waayo gebigeediiba waad haysaaba intay ahaydba inta lala yimaado marka cumrada iyo inta lala yimaado marka xajka cumraduna gebigeedu waa halkaad kasoo xidhatay iyo baytullahi alxaraamka inta yaaridihiisa ah xajkuna waa maka iyo mina iyo waxa weeye musdelifa iyo carafa iyo halkaad kasoo xidhatay meesha doontaba ha noqoto waaba intaasu intaasumuu ka dhacaya meel kaloo ka dhacaya ma jirto markaad saa ufahanto khulaasadeedu way kuusoo dhawaanaysa haddaad sawirkeedoo dhaba aragtana way kaaga sii fiicnaanaysa halkaa inoo joogto allah subxana wa taala